dhinacaa aad tiri inqilaab bay isku dayeen wadaadadii ahlusunna iyo ciidankoodu wadahadal inay magaalada uga baxeen ayay sheegeen deegaan isla galmudug ah ayay ku sugan yihiin marka galmudug maxaa u diyaarsan inana wadahadal aan la galnay oo ay anaga nooga bixin ma jiro wax wadahadal oo aan la galnay ma jirto anagu bilow ilaa dhamaa waxaanu taagnay waxa weeye markay soo galeen ilaa hadda waxaanu taagannahay oo ahayd magaalada ka baxa si shaqada u socoto ka baxa magaalada wayna diideen markii dagaalku dhacay oo dagaalku cuslaadana niman galacad fataaha ayay arintaas ka wada hadleen oo ay ka aqbaleen inay maarata ka baxaan sidaasay magaalada uga baxeen marka anaga qorshe oo wadahadaloo intaan yeelanay haatan ba horyaallaa ma jiro maadaama magaaladii ay ka baxeen galmudug ma la hadli doontaa hadda maya hadda waxaa kala hadalaa male hadalla qorshaha kuma jiro arrintaasi inay soo dhamaataan rajeeda isla deegaan kale oo galmudug ahay weli joogaane maxaa marka laga damacsan yahay maya wixii laga damacsan yahay hadda meelihii ay ka baxeen oo dhibaatooyinku ka dhaceen boogada kadibeda ku jira markii arrintaan ka soo jeesano ayaa la ogaan doonaa waxa qorshaha dawladdu ka dhig